dabna qaatoo duula mooye markay odhan jireen dabna qaatoo duula mooye wila derebee diiqa lagu waa diiqa layskuma siiyo geela diiqa laguma bixiyo oo hadda inta diiqada kale la siinayo nina kaalma cadcad usoo sooci maayo markaa dabna qaatoo duula mooye baalkan ciyaar laguma helayabu kuleeyahy dabna qaatoo duula mooye wila derebee diiqa lagu waa niman kuu gudin hablasa u dhalin habeenoolow siduu kuu hela macnina inana lagaa siin habeena gudin dee soo dhicin dee habeenoolow siduu kuu helay man sida sababta kugu helay dee bara la hela baa laleeyahy markaa in wuxu mangalool iyo gelu maygaag meelu ku og yahay waa umalabo waa u muuda wuxuui luqma liiglow bal hadda u fiirso luqma liiglow lugba laansaariyo ku laafiyo qawlay laba qolo oo qabiiliya midba qaar saaro qushi u soco haddii reer gela reer qabiiliyana leeyahay reer qabiiliyana uu la xidid yahay de waynu laba gardaaq noqdaa ku raaxayso ha qawlay laba qolo oo qabiiliya midba qaar saaroo qushi u soco hareer miinlow xerernima dagaabaa lagaa xiriyo laga hantiye wuxuui bawda aliflow baadi mayhide bahday baa ku leh eeg bawda aliflow sumadii hashuu tilmaamay ninka bawda aliflow baadi mayhide bahday baa ku leh bahda eeg soo maad garan marka waxa weeye ninkani hasha markuu geelan marka la heesayo inuu qofku iska dhawaaqo un dee maaha maaha wuxuu doonana inuu iskaga yidhaahdo maaha wuxuu leeg mata matal hashi markay caawa halkan oo kale daabari joogto ee cirkuna uu gar loo gubay ama yucub ama magaranaysaaye qalbi taare ka ka ka hilaaco ee dee dadkii waqooyiguna aanu qaban wuxuu odhanaya hashi buu la hadlayaadoo hilaac bilig yidhi oon bahdaa jirin boga hoose iyo beerka howluule waxbuu sheegaya waxbuu sheegaya adkaysuu leeyahy adkaysa buu leeyahy ilaah baa keenaya wuxuu yidhi hilaac bilig yidhi waan bahdaa jirin waan bahdaa jirin boga hoose iyo beerka howlul war soo maad garantay haystan geelu marna geelu waa maruu ceeljoog yahay marna waa maruu dee caadi iska yahay markaa matala gacanoo caawa halkan jooga haddii geela la kaxeeyo oo dhul fog la qabadsiiyo oo la soo celiyo dee ninkii geela yaqaanay markuu arkay inuu soo geela soo hagaagayo soo naaxayo haddii kale wuu kala garanaya wuxuu leeyahay magargudubkay la gudhowday la gudgudan tahay hadda eeg isagiiba waxba la isweydiinaya moogta sigayaashu way wada hadlayaan magargudubka ay garkii waddankii ay joogta ka tagtay in waddan kale la geeyey magargudubkay la gudhowdayoo la gudgudantay gudhowga waxaa la yidhahdaa qasha intuu imika neef ka baxo aan la tulina la irmaanayna dabeedna goga casle marka waa ii casaataao marka waa kan yidhi magargudubkay la gudhowday la gudgudan tahay gudbi weydaye ma galbeed bay ragla gooyiya gashi ka qabta hadda eeg waa markuu geerbu sii wadaa gudbi weydaye magargudubkay la gudhowdo la gudgudantahay soo maad garantay markaa heysta geelu way fara badantay caawa iyo berri iyo saa dambe iyo saaku maba dhammayn kareen soo maad garantay sultaan cabdiraxmaanow magacyaa geela loo bixiyaa dadka qaar weliba magacyada qaarkood ba xataa magacyo dad dhinac ka shabaha ama ay wadaagaanba bal haddaad mid iyo laba ama wax ka taabatid maxaa ka mid a magacyada geela loo bixiyo geela waxaa loo bixiyaa dadku walow kala duwan yahay matal deegaankan imankaynu joogno gela toosan baa loo bixiyaa waa hasha cadda dheer quruxda badan daruur baa loo bixiyaa waa hal dheer cada waxaa dheeg baa loo bixiyaa waa hasha cad waxa weeye waxaa loo bixiyaa magaranaysahay mudeec waa hasha aan cararin aan toojada ahayn hasha joojada xarbi baa loo bixiyaa dhegaystayaal waxyaabaha aadka ii soo jita waxaa ka mid a ardaagan geela ee aan la joogo suldaan cabdiraxmaan xirsi dhuuxyare waxa uu ardaaga ku haystaa isgaarsiinta dhinaca muxuaha technologigan casriga ah ee tusaale ahaan wuxuu isticmaalayaa internetka for g isagoo ardaaga fadhiya ayuu waxa uu la socdaa wararka caalamka oo dhan ilaa bariga dhexe ilaa caalamka meel kastay ka tahay ilaa gudaha somalilan wixii ka dhacayay waraba halkaasuu kala socdaa weligaa maystiri gaarigii iyo geelii iyo isgaarsiinta muxuu ahaye technologiga internetka casriga ah oo for g a ama noocii casriga ugu dambeeyaya oo xawaare sare ku socda ayaad internetka ardaa geel ku heliya gaadhiga iyo nolosha noocaasa marna ma ku fikiraysayeen suldaan maya maya maya makamaan fikirayninoo anu aniga kuri geel baan kusoo koray markii hore wat sideed iyo toban jirna ciidamada soomaaliyaan ku galay waa gartay markii dambena an waxaan u tallaabay esalamtaan qabto waan waan u tallaabay markaa caqligayga iyo fikirkayga iyo maskaxdayda iyo toona kumay soo hoyen habeenna intaad forjii qaadato aad wax warba war walba la socon doontaa waa forji haye markaa waxa weeye de waa libin la gaadhi weeyaano iyo nimca la gaadhi weeyaano weye annagoo ardaagii fadhina yaanu dee forjiga halkan ku haysanaa soo maad garantay laakiin annagu berigaa hore aanu gaalo soddonka soo qadan jirnay soddonkaa maalmood biyo maan arki jir soo maad garan waa nimca la gaadhay waa badhaadho la gaadhay iminka gaadhoaynu soo kaxaysanay cidina joojisa maynu arag cidina gartaraysata maynu arag cidina baadha maynu arag cidina xumaysa maynu arag waxa weeye waa waa nabadgelyada iyo nibcada iyo barwaaqada iyo mugase ammaanka waddanka